أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkafiinnimo maamulada gaala raaca ee puntland iyo jubbaland ayaa taageeray qoraal ka soo baxay mucaaradka kooxda riddada soomaaliya kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in weerar lagu qaaday markab sahniyadda yahuudda leeyihiin oo marayay waqooyiga badda cas maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey muwaadiniinta masaajidda mid ka mid a deegaanada wilaayadaas wilaayada galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceelgaras taasoo si weyn ooga faa'iidaysteen foqorada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa habeennimo talaadaha tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba oo ku soo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan maamulada gaala raaca ee puntland iyo jubbaland ayaa taageeray qoraal ka soo baxay mucaaradka kooxda riddada soomaaliya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maamulada dabadhilifyada ah ee isku magacaabay puntland iyo jubbaland ayaa soo saaray war saxaafadeedyo ay ku ayidayeen bayaan wadajir ah oo magaalada muqdisho ay shalay ka soo saareen golaha mucaaradka riddada ee la baxay madasha samata bixinta waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda khatarta ah ee dalka uu geliyey madaxa kooxda villa soomaaliya murtad guurguurte iyo sida uu usii xoogeysanayo jahawareerka siyaasadeed iyo hubanti la-aanta ku timid geedi socodka waxa ay ugu yeereen dhismaha hanaanka dowladnimo labadan maamul waxaa kaloo ay ka dhawaajiyeen in xasan gurgurta iyo kooxdiisa ay kala qobqob iyo kala qaybin ka dhex abuureen bulshada islamarkaana ay ku mashquuleen dana gaar ah oo ay ku dhibaateynayaan dadka soomaaliyeed waxaa kale oo ay shaaciyeen in xasan sheekh maxamuud uu si ku talagal ah dhagaha ugu furaystay baaqidii loo jeediyey oo dhan tallaabadaas ayay ku tilmaameen nasiib daro horseeday mugdi badan oo hareeyey ayay yidhaahdeen mustaqbalka iyo midnimada dalka soomaaliya waxay sheegeen inay cambaaraynayaan siyaasadda guracan ee gurguurta uu ku faragelinayo kuna kala qaybinayo hay-adaha iyo ururada u midoobay waxa ay ku sheegeen toosinta siyaasadda kooxda villa soomaaliya taasoo ku salaysan ayay yidhaahdeen rabitaanka dana gaar ah oo ay soomaaliya horey u soo eeday islamarkaana ay ka dhaxashay burbur amni iyo mid siyaasadeed war murtiyeedkan ay soo saareen labadan maamul ay kala hogaaminayaan axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani ayaa si buuxda loogu taageeray baaq ay soo saareen golaha mucaaradka riddada ee la baxay madasha samata bixinta waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo dalka looga badbaadinayo xasan gurguurta iyo kooxdiisa shalay ay ahayd markii siyaasiyiinta mucaaradku ay soo saareen go-aano culus iyo dignino ka dhan ah kooxda villa soomaaliya iyagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir deg deg ah oo ay sheegeen in lagu samato bixinayo dalka kaasoo qayb ay ka yihiin ay yidhaahdeen maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay in weerar lagu qaaday markab sahniyadda yahuudda leeyihiin oo marayay waqooyiga badda cas walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa maanta oo isniin ah bishuna ay tahay kowda sebteembar labakunshaniyolabaatanka sheegtay inay gantaal ku weerareen markabay leeyihiin yuhuudda kaasoo lagu magacaabo scarlet ray xilli uu marayay waqooyiga badda cas waxayna intaas ku dareen in gantaal baalistig ah oo si toos ah ugu dhacay markabka shirkadda ammaanka badda biritishka ee amberi ayaa axaddii sheegtay in markabku uu ku warbixiyey inuu qarax qabsaday xilli uu marayay meel u dhow magaalada yambuc ee sacuudiga amberey ayaa sidoo kale ku dartay in weerarka markabkan lagu qaaday uu qayb ka noqon karo weerarada xuutiyiinta maadaama uu u muuqdo markabkan mid ay leeyihiin yuhuudda tan iyo sanadkii labakunsadexiyoabaatankii kooxda xuutiyiinta ayaa weeraro ku beegsatay maraakiib ku sugnaa badda cas oo ay yuhuuddu leeyihiin namba xiriir la leh iyaga oo sheegay in weeraradan ay ku taageerayaan shacabka ay yuhuuddu ku gumaadayso magaalada khaza maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladda inay u soo gebagabeeyey muwaadiniinta masaajidda mid ka mid a deegaanada huulaayadaas dowladana socotay muddo toddobaad ku dhow waxa uu maktabka dacwada huulaayada islaamiga shabeellada dhexe u qabtay muwaadiniinta masaajidda deegaanka xawaadley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe muwaadiniinta ayaa dowladda ku qaatay culuum kala duwan oo sharci ah waxayna muwaadiniinta ka codsadeen wilaayada shabeellada dhexe inay u soo celceliyaan dowlaadkan diiniga ah magacaygu waa sulaymaan cabdulla mudey waxaan joogaa deegaanka xawaaley oo hoostaga degmada balcad maanta waxaa noo soo gebagaboobay dooro saddex maalmood ay socotay dooradaas waxaa noo qabatay maktabka dacwada degmada balcad dooradaas hadafkeeda wuxuu ahaa waxaa laga saxayay aadaanka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعن عدسنا يا دورك لأنك يعني الله xasan axmed dey mahad waxaa joogaa deegaanka xawaadley oo ka tirsan degmada balcad maxaanta waa noo soo gagaboobay door saddex maalmood in aadaan lagu baro magacaygo saddexaad waa maxamed ciise cali deegaanka aan joogo waa xabaadley oo ka tirsan degmada balcad waxaana soo gabagabooday doori oo noo socotay muddo saddex maalmood ah aadaankii aan naga saxay in aan walaaliinteena aadaanka aan ka saxo waxaan codsanaynaa doori labaad in noo keeno maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa si xawli ah u dardargelinaya howlaha dacwada iyadoona maktabka dowlaha diiniga u qabanaya bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada dhexe wilaayada galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceel garas taas oo si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaas marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud uu ka socdo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ah ayaa waxaa dhowaan arrintaasi laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad fuqara iyo masaakiin isugu jira oo ku kala dhaqan magaalooyinkaasi iyadoo qoys weliba la siiyey ugu yaraan shan neef iyo wax ka badan qaar ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ee ku kala dhaqan ceelbuur iyo ceelgarasa ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo muujiyey dareenkooda waxayna sidoo kale u duceeyeen dadkii dhiibay sakada xoolaha maxamed axmed daahir laydhaha waxaan joogaa degmada ceelbuur maantay waxaa lay siiyey shan neef oo ariya sakabadka layga siiyey alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan dabadeed waxaa ku mahadsan mujaahidiinta arrimahaas ka shaqeeyey dabadeed waxaa ku mahadsan dadka muslimiinta ah oo xoolahooda sadaqaysanaya waxaan leeyahay mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga kor allaha ka dhigo dadka muslimiinta ah oo xoolaha la baxay iyagana ilaahay ajira ka siiyo hanaan ka aqbalo sekadooda iyo ay la baxeen ilaahay ka aqbalo allahna u barakeeyo maalkooda maamulkeena islaamigana ilaahay hanoo raajiyo dad dalka muslimiintana ilaahay gacantaa ha u wadageliyo alxamdulilah allaha ku mahadsan murtadiinta waxaan leeyahay iyo gaalada kaleo ka waaweyn oo soo dirsataba allah subxana wa tacala ha jebiyo ilaahay nasri caama muslimiinta ha siiyo ilaahay murtadiinta ha jebiyo iyo gaalada guud ahaan iyo mushrikiinta ilaa ha jebiyo saas ayaan leeyahay murtadiinta
magacayga waa asmaa waxaa joogaa degmada ceelbuur xoolaoo sakawaada oo shan neefa wilaayada islaamka wilaayada kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jebiyo xasan shiikh iyo kooxdiisa waxaan leeyahay cagtiisa allaha jabsho wax gaalaha haa loo maro horaa dhaarta waa mahadsan yihin wilaayada haa waa mahadsan yihin allaha guuleeyaan leeyahay umu maryam ceelbuur eri sakawaada shan neef haa walaayada islaamiga galgaduud inuu ilaahay erigooda u barakeeyo inuu ilaahay korka dhigo gaaladana jabsho ilaahay inuu hasiimo ku rido ay jab iyo halaag mujaahidiintana ilaahay nasr siiyo anigoo xasan diiriye cumar shan neef oo ariya aan walaalaha ka qabtay walaayadda sharafta leh culummada waana ka guddoomay waana ku mahadsan yihiin
anigoo maxamed shiqursamaa walaayado sharafta leh oo degmada caalgaras maasha allah arisikaweeda lagu qaybaa khayr allah siiyo dadka masakiinta loo qaybanayo magacayga waxaa la dhacda raxmo faarax waxaan jooga degmada caalgaras aryaa lagu qaybiye sakawaada dareenkaygu aad u faraxsanya maasha allah mujaahidiinta allah guuleey gaaladana allah jabiye anigoo cabdinaasir xaashiya muslimiintu ari ayay igu deeqeen oon ku degmada ceelgaras ayaan ku suganahay aray bay masaakiin u qaybeenay siiyeen waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol gaaladan allaha jebisho muslimiinta kor alla dareenkaygu caafi oo ka waaye maxamuud cali maxamuud waxaa degmada ceelgaras waxaa ka jira in dadka masaakiinta xoolo loo qaybiha hadda allaha barakeeyo kor allaha ka dhigo meel kasta allaha ka liiba dareenkaygu waa kayr iyo bishaaro iyo waxsan muslimiinta waxaan ugu duceeyahaa mujaahidiinta ilaahay inuu kor ka dhiga munaasabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan sakada xoolaha nool sidan oo kale loogu qeybiyey dadka masaakiinta ah ee ku nool degmooyinka galahareer iyo xiindheere xilli maktabka sakada oo mashruucaasi ka wada wilaayada galgaduud guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga andalus waanaga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu